taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan ku heshiinay in la dhiso guddi iskaa wax u qabsa ah guddigaasi wuxuu ka koobmi doonaa saraakiisha xoogga dalka soomaaliyeed oo aqoonta u leh dhinac walba keliya waxaan ka wadaa dhismooyinkii iyo xarumihii ciidamada ay lahaayeen oo ay ka mid tahay xarumihii uu lahaa ciidanka badda in dib u dhis lagu sameeyo ciidankaas guddigaas wuxuu noqon doonaa guddi iskaa wax u qabsa ah guddiga wuxuu kaalmaysan doonaa soomaalida inteeda kale oo dhan u kaalmaysan doonaa si xarumihii loo dhiso niyadda waxaa gelinaysan aa ku soo toosaysaan niyaddaadi geli